bulshada deegaanka warar dhuumale ee hoostaga degmada maxaasi ee gobolka hiiraan ayaa bilaabay qorshe ay qaab isku tashi ugu dhisanayaan xarunta ah uu ku shaqeynayo maamulka deegaanka mas-uuliyiin ah ka tirsan maamulka deegaanka warar dhuumale iyo sidoo kale bulshada qeybeeda kala duwan oo ka hadleeya dhismaha xaruntan ayaa sheegay in ay ugu baaqeen maamulka hirshabelle iyo bulshada ka soo jeeda qurbajoogta warar dhuumale inay qeyb ka qaataan dhismaha xarunta oo ugu shaqeynaya maamulka deegaanka oo haatan bulshadu ay qaab isku tashi ah ugu istaageen dhismaheeda
maanta halkan waxaan isugu nimid inaan dhagax dhigno xaruntii degmada waradhuuma leh dhagaxiiyaan gegedinaynaa howshaan bilaabaynaa dhagaxdhigii koowaad weeye aad baan kugu mahadcelinaynaa sida aad u soo xasuusateen deegaankiinnii iyo meesha aad ka tagteen uguna heelan tihiin waxqabadkii deegaanka waradhuuma leh aad iyo aad baad u mahadsan tihiin mar labaad iyo mar saddexaad waa idiin mahadcelinaynaa waxaan kaloo ka rabnaa haddeer degmada waradhuuma leh lacagta lagu dhagax dhigay adika ayaa soo diray adika ayaa dibadda ka soo diray midda dambena adikaan ka rabna annaguna waxaan qaban karno waxba ka reeba mayno waxaa dhisan iskuulkii waxaa dhisan isbitaalkii degmadiiyaa hadda dhagax lagu rogay maanta intaasaan hadda joognaa waa mahad ilaahay ilaahay baan uga mahad celinaynaa annaguna waan iska fiicannahay intaas kadib waxaan u codsanaynaa walaalaha nala dhashay oo deegaanka ku dhashay haddana qurbaha jira ama hadda dalka meelihiisa noo dheerdheer oo sida xamaroo kale howshii aad qabateen horaa loogu soo guulaystay tii ku xigtana hadda maantaan taagannahay rodhuumale ayaan isugu nimid meeshaan waxaan codsi uga diraynaa walaalaha deegaankan u dhashay oo dibaddibadda jira ama dalkaba joogo ilaahay maal siiyey aan waxaan rabnaa inay sidii waxqabadka laheyd ooy horeba hawshii iskuulka ugu bilaabeen ooy isbitaalka u dhiseen inay middaanna ay u dhisaan inay noogu dhisaan inay maxaa tiraahdaahey aysa kala go' naga gelin dhagaxyaa la dejiyey hawl shaqo mar haddii la bilaabana waxay ku habban tahay sidii loo bilaabay inay u dhammaato
maanta waxaan joognaa degmada waradhuumale degmada waradhuumale sidaa og tihiin waa degmo taariikhi ah ku taalla gobolka hiiraan waa degmo baaxad weyn runtii waa degmo dadka bulshada ah oo ku dhaqan wakhti badan ay geliyeen sida aad ka arkaysaan muuqaalka waxaa hore loogu hirgeliyey iskuul ee arday badan hadda dhigtaan oo ay wax ku bartaan si full time si part time ay wax u bartaan waxaa laga hirgeliyey xarun isbitaal ah oo bukaanjiif iyo bukaan socod intaba meeshii loogu adeegi lahay leh hadda waxaan ku howlannahay oo maanta aan dhagaxii dejinaynaa shaqadii ugu horraysay bilaawnay xaruntii degmada oo baahi weyn loo qabo runtii xarunta degmada bilaawgeeda xarumahaas aan soo sheegay oo iskuulka iyo isbitaalka waxaa dhistay bulshada
hore bulshada warar dhuumale ayaa waxa ay qaab isku tashi ugu dhisteen xarumo badan oo dan guud oo ay ka mid tahay iskuul waxbarasho oo deegaanka ay ka hirgeliyeen haatanna uga shaqeeya